waxaa hoosudhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo shidaalka suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasoo ay sababtay badda oo furantay halka la tira shidaalka ah ayaa markii hore la iibin jiray hal doolar dhibic shan halka hadda la iibinayo sero bointi aid sinti ilaa sero bointi nain sinti taas oo ah wax ka yar hal doolar faa'iido badan ah ay ku qabaan gaadiidleyda magaalada beledweyne qaar ka mid ah ganacsatada shidaalka ku iibiya suuqyada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey hoosudhaca ku yimid qiimaha shidaalka ganacsatada gobolka hiiraan ka mid ahay shidaaleyda ah oo baabuuriidda ah shidaalku niyow hadda waa fiican yahay boqolkii boqol waa hoosu u dhacay ayaa hore qaaliyow haay qaaliyow noqdo wuxuu noqday foostada baasiinka laba boqol iyo toban laba boqolay noqotay oo halka litir haay hal doora dhibic hal hal doora dhibic labo midda kalena ay aheeday boqol iyo siddeetan iyo shan iyo laba boqol iyo sagaashan oo sagaashan shan uu litirku ahay hadda ilaahay baa noo gargaaray oo hoose u dhacay hadda midii qaaligaad waxay mar haydaa meesha ugu sarreed waxay maraydaa boqol iyo sagaashan ilaa boqol iyo siddeetan iyo shan tii kalena boqol toddobaatan iyo shan ilaa boqol iyo toddobaatan litirka raqiiska ah wuxuu marahayaa siddeetan iyo shan sinti ka kalena wuxuu marahayaa sagaashan iyo shan sinti marka farqi weyn oo ilaahay loo keeno waayeen waana ku ilaahana ku mahadinaynaa baddii xirneed awgeed oo awal qaali u ahay hadda baddii waa furantay boqolkiiba boqol shidaalkuna si fiican u furmo dadka dadweyne haddana ugu jirto oo dadka beri wada badan yihiin bajaad ahaa baabuur kalo yar ahaa baabuur weyn ahaa indhataree ahaa cangaf ahaa wax kas haddana ugu jirto shidaalkaasa wax dhan lagu socdaba dadka waxu noqdaba kurtiisba lug baabur lagu socdaba iska dhanba oo waa soco waayaba waxaa ka mid ahay ganacsatada oo shidaalka fuursada shidaalka waxay noogu imaataa boqol iyo siddeetan fuursada oo naftadana ayadan waxay ku imaataa boqol iyo sagaashan markao qaaliga maalkoo qaaliga aha wuxuu noogu imaa jiray adi laba boqol ilaa iyo mar sagaashan marba sibuu noogu imaa jiray halka liitar oo waxaa kadinaa sagaashan iyo shan markii horena waxaa gadi jirnay hal doolar hal iyo bar meelahaasaa gadi jirnay hadda hoosu dhacaad u weyn ayaa ka jiro waxaana sababay badaha oo oo furan bada oo aad u furan iyo shidaalkaiyo maga soo galay waxayna dan ugu jirtaa baabuureyda inuu shidaalka raqiiso shidaalka oo muddooyinkii lasoo dhaafay ba ahaa mid qaaliya ayaa isbeddelka hoos u dhacay oo ku yimid waxa uu faa'iido weyn u yahay ganacsatada iyo sidoo kale gaadiidleyda oo ayagu inta badan shidaalka iibsada